wasiirka wasaaradda gargaarka dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa la wareegtay gargaar ay soo dirtay hay-adda maareynta qaranka taasoo loogu talagalay dadka abaaruhu ay saameeyeen ee ku nool deegaanada dowlad goboleedka hirshabeelle wasiirka wasaaradda gargaarka hirshabeelle ayaa sheegtay in gargaarka la soo gaarsiiyey la gaarsiin doono dadkii loogu talagalay ee mudnaa in la gaarsiiya gargaarka haddaba waa tan wasiirka wasaaradda gargaarka dowlad goboleedka hirshabeelle oo ka warbixisay gargaarka ay soo gaarsiisay hay-adda maareynta qaranka ee loogu talagalay in la gaarsiiyo dadka abaaruhu ay saameeyeen ee ku nool deegaanada dowlad goboleedka hirshabeelle maanta ilaahay baa mahad u sugnaatay waxaan la wareegnay raashiin gaarayo shan iyo toban gaari oo ay nagu wareejisay hay-adda maaraynta musiibooyinka soomaaliya sodma oo nagala joogo gudoomiye maxamuud waa u mahad celinaya runtii shaqada wanaagsan ay hayaan intii howlgallada ay socdeen iyo intii abaaraha dalka ay ka jireenna door weyn ay ka qaadatay ayadoo mar walba la shaqaynaysay wasaaradaha kala duwan ee leeyihiin isteedyada runtiina waa kaaga mahad celinaya guddoomiye dadaalkaaga annagana insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa dadkaas si siman ah oo cadaalad ku jirta inay u gaaraan waana runtii farxad in maanta raashiinkii ka baxay xamar uu tegaayo jallaqsi maxaas moqokori sidoo kale raashiinka xamar ka baxay inuu tegaayo jowhar caaligaduud ruun irgood iyo dhammaan shabeellada dhexe deegaamadeeda ay kala duwan marka aadan kuugu mahadnaqayaa waana mahadsan tahay insha allahu tacaala waana kaa gudoonna gudoomiye aadan mahadsan tahay